بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد المسألة الثالثة في شروطه المسألة مسألة الثالثة صدحات في شروطه شروط الوضوء weysaqaadkii shuruudadiisay ku saabsan tahay waxay ka hadashaa weysaqaadkii shuruudiisii markii lasoo sheegay tacriifkiisii iyo xukunkiisii kadib meeshun wuxuu rabaa inuu sheego ee shuruudadeedii shuruudda kadibna wuxuu rabaa inuu sheego furuusheedii furuusha kadibna sunankeedii waay kadibna nawaaqideedu wuxuu rabaa inuu sheego faralka iyo shardiga wuxuu soo hormariyay shardiga maxaa yeelay ma shardiga waxaa laga soo hormaraynaa ma shuruudkiisi wayushtaradu waxaa loo shardinayaa lisixati lwuduu'i weysaqaadka ansaxadiisii maa ya'tii maa kii ayaa loo shardinayaa ya'tii huwa maaga imaan doono wayushtaradu waxaa loo shardinayaa lisixati lwuduu'i weysada weysaqaadka ansaxadiisii inuu ansaxayo shard ayaa loo ayaa loo shardiyey qofkii shuruudaasi laga helay weysaqaadkiisii waa ansaxay wa qofkii laga waayayna weysaqaadkiisii ma ansaxayn wa maakii ayaa loo shardinayaa ya'tii huwa maaga imaan doono waay alif alislaam waay alif bimacnaa waaxid ay ka dhigan tahay xuruuf alabjad waay xuruuf alabjadi waaye alislaamu islaamnimo ayaa loo shardinayaa qofkii soo weyse qaadanaya waxaa loo shardinayaa inuu ku sifoobo islaamnimo nin ku sifaysan islaamnimo inuu ahaado waa nin muslima inuu ahaado gaal weyseqaadkama ansaxaayo walcaqlu iyo caqli waay inuu ninka qofkaasi soo weyse qaadanayo ku sifaysan yahay caqli sifatulcaqli inuu ku sifaysan yahay majnuunkii weyseqaadkiisii ma ansaxaayo wtamyiizu wax kala socod inuu ku sifaysan yahay waa tamyiiz wax kala saarid waa in wax kala saari karo tamyiiz inuu ku sifaysan yahay qofka tamyiiz ku sifaysan waxa la yihahdaa mumayiz mumayizna waxa la yihahdaa man yaruddu ljawaab wa yafhamu lkhitaab mumayizkana waxa la yihahdaa man yafhamu lkhitaaba wa yaruddu ljawaaba qofkii khitaabkii wixii lagula hadlay fahamaayo su-aashii la weydiiyeyna ka jawaabayo jawaabkana wanaajinaya ayaa la yidhaahdaa idan kaas waaye nin ku sifaysan tamyiiz waa inuu ahaado man yafhamu alkhitaaba wayarudda aljawaaba tacriifka ugu fiican mumayiz ugu tacriifiya kaas falaa yasixu ma ansaxayo weyseqaadkii min alkaafiri gaal xaggiisii kama ansaxo walaa almajnuuni walaa min almajnuuni waay majnuun xaggiisiina kama ansaxo walaa yakuunu huwa weyseqaadkii ma ahaanayo muctabaran midka soo qaad leh oo laga soo qaadayo la ictibaarinaya ma aha min asagiiri sagiirkii xaggiisii lagama ictibaariyo aladii sagiirkaasoo duuna sinni tamyiizi wax kala socod sanadkiisii hooseeyo waay sina tamyiis wixii cunugii ka hooseeyo wayse qaadkiisa kasoo qaad ma laha sina tamyiisdun waa toddoba sano in badan qaalibka waay wasina tamyiisi waa sabcu siniin waayahay toddoba sano waay qaalibka waa saas laga yaabo ilmaha qaar toddoba sano ka hor inay kala soocaan qaarna toddoba sano kadib inay wax soo kala soocaan qaarna toddoba sana ay ku kala soocaan dadku isku mid ma aha xagga wax kala soocid waay laakiin qaalibku sidaas way toddoba sano toddoba wixii ka hooseeya marka weyse qaadkiisii ma ansaxayo ilaa haddii oo la ogyahay cunugaasi cunug fatiin ah wax soocidiisii aada u fiican tahay maskaxdiisii fiican tahay oo la yaqaano hadduu yahay mooyaane qaalibka waa sidaasi waay waxay marka ka dambeeyo xaddu tamyiiz oo toddoba sano ah weyseqaadkiisu ansaxi laakiin waajib ma aha salaada zawaajib kuma aha san waajib kuma aha laakiin weyseqaad la-aan inuu tugdukado ma ansaxayso shardi waa ka mid ah in lasoo weyse qaato salaada shardigeed haddii marka xaddu tamyiiza ka hooseeya ama s kala sooc aan lahayn weyse qaadkiisii wax ka soo qaad ma laha markii la yidhaahdo salaaddiisiina ka soo qaad ma leedahay ma laha qof weyse qaadkiisiiba aan lahayn salaaddiisi sa u leedahay ma laha ka soo qaad ma laha haddii saas la yidhahdo marka safkiisiina safkii isaga buuxiyona ka soo qaad ma laha waa go-on yahay tiir oo kale waay tiir saf ma ma ku filan yahay inay saf ku jiro ma jirto saasuu lamid yahay wax ka soo qaad qof salaadiis aan ansaxayni waxba safkiisi wax ma taro qofka safka waxba tarayaa waay qofka salaadiis ansaxayso qofka salaadiis ansaxaysan yaa waay qofkii waysigaadkiis ansaxay soo ma sidaas waaya ba taqaniyatu ni waaye ba waxay ka dhigan tahay laba waay xuruuf abjada kusooda abjad hamsadii kadib ba'dii u tagay anniyatu niyo waay niyadana waa shardi waxay ka mid tahay min shuruudi alwuduu lixadiid inama alacmaalu binniyaati ayaa u daliil ah inama alacmaalu in kale ma ahane acmaasha waxay ku ansaxdaa binniyaati niyooyin waay niyo la-aan ma ansaxayo camal cibaado ah camal cibaado ah laga wadaa camalkani waa camal cibaado ah waay camal cibaado ah niyo la-aan ma ansaxayo maxaa yeelay lianna niyata tumayizu bayna alcibaadati waalcaada niyad waxay kala saartaa caado wixii loo sameeyey iyo wixii cibaado loo sameeyey waxaa lagu kala saaraya waa niyad waay lianna niyata tumayizu alcaadata min alcibaada lianna niyata tumayizu ama bayna alcibaadati waalcaada caadada iyo cibaadada kala saartaa saas waay niyatu shardun lisaa'ir alcamal camalkaas maxaa laga wadaa cibaado ah amaash waa la qaybinayaa waa qaybsamaysaa walaa yushracu talafudu ku dhawaaq lama sharciyeynayo biha biniyati lagu dhawaaqo niyadii in lagu dhawaaqo waysaqaadka waqtigiisa la yidhaahdo nawaytu farad alwuduu'i in la yidhaahdo saasay kula weyse qaato sharci ma aha dadka qaar ay dhahayaan sidaas waysaqaadka way niy niyadeedu way ku dhawaaqayaan salaada niyadeeda way ku dhawaaqayaan cibaadooyinka dhan niyadoodii way ku dhawaaqayaan markii ay samaynayaan sidaasi mashruuc ma aha waay walaa yushracu lama sharciyeynayo atalafudu ku dhawaaqid bihaa biha biniyati waay niida ku dhawaaqideedii mashruuc ma aha maxaa dhacay licadami hubuutihi talafudkaasi sugnaashidiisii waayitaankeeda dartiis waay ma sugnaa lama haayo daliil can nabiy nabiga haggiisa ka sugan waay sala allahu alayh wasalam licadami maxaa loo sharci waaye loo sharcimaan waaye licadami hubuutihi waay hubuuti talafudi talafudkii sugnaashidiisii waayadiis darteedi waay xagee aan ka sugnayn can nabiyi sala alla alayh wasalam nebiga ka sugnaashidiisa la waayey haddii nebiga aan ka sugnayn in lala yimaado marka sax ma ah waxaa soo galay xadiidkii man camila camalan laysa aley amruna fahuwa raddun fahuwa raddun madda kale weyse qaadkani nebiga xilligiisa waa la helsanaa in la weyse qaato nebigaaba soo weyse qaatay wixii nebiga waqtigiisii la helsanaa haddana aan nebiga aan samaynin waxay dhaheen culamadu waa waa bidco daliil maha ka tagideed wixii nebiga ka tagay ka tagitaankeeda ayaaba sunna ah قاعدة أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة ابن عثيمين رحمة الله عليه قاعدة سو نقلنا يقول فقهاء العلماء لحظة ذيك سو نقلنا حقه ذي كتاب كيس شرع عمتي وحليه أن كل شيء شيء والبو قاعدة كو أنفعي سوى ميل بدن تابنا يسو إبادة كستو هيه nebiga aan samaynin qofkii samaynayo wax badan kaa anfacaysa wuxuu dhahay anna kulla shayin shay kasto shay kasto wajida sababuhu sababkiisii la helay wajida sababuhu sababkiisii la helay fii cahdi nabiyi sala allahu alayhi wacala aalihi wasalama nebiga zamankiisa shay kasta oo sababkiisii la helay fii cahdi annabiyi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nebiga zamankiisii sababkiisii la helay oo walam yafcalhu nebigana aan samaynin nebigana aan samaynin kaana dalika kaas samayn la-aanta ah daliilan wuxuu daliil u yahay calaa annahu laysa bisunnatin inuusan sunna aan ahayn kaana dalika kaas samayn la-aanta nebiga aan samaynin ah wuxuu ahaanayaa daliilan daliil waay muxuu daliil u yahay calaa annahu shaygaasi laysa bisunnatin inuusan sunna aan ahayn wixii sunna aan ahayn maxay yihiin marka bidca ah bidco waay maxaa yeelay wanabiyu sal alla alayh wasalama kaana yanwi lcibaadaat cinda iraadati ficli cibaadati muxuu dhahay wanabiyu sala allahu alayhi wacala alihi wasalama kaana wuxuu ahaa yanwi mid niyeysanayo ahaa alcibaadaat cibaadooyinka waa niyeysan jiray nabiga alayh salatu slaam cinda iraadati ficli lcibaada cibaadada markii isaga doonaayo agteedii waay wnabiyu sal ly slama kaana yanwi lcibaadaati cinda iraadati ficli lcibaada cibaadada samaynteeda doonitaankeeda agteeda ayuu niye ayuu niyeysan jiray walam yakun yatakalamu bimaa nawaa walam yakun muusan ahaanin nebiga yatakalamu mid ku hadlaayo bimaa nawaa wixii isaga niyeysanaayo kuma hadlin jirin fayakunu tarku shay cinda wujuudi sababihi huwa sunna wficluhu khilaafu sunna buu dhahay marka fiiri walam yakun nebiga muusan ahaanin yatakalamu bimaa nawaa wixii isaga ku hadlaayo mid e wixuu isaga niyeysanayo mid ku hadlaayo ma ahaanin fayakunu wuxuu ahaanayay marka tarku shay shayka ka tagataankiisi cinda wujuudi sababihi sababkiis markii la helo laga tago huwa sunna waay sababkiis waa la helay ka tagataanka laga tagay nebiga ku taga sunna noqonay marka wa ficluhu samayntiisiina khilaafu sunna waay khilaafu sunna sharcan mumtic waxaad ka fiirsanaysaa mujalada koowaad saddex boqol konton iyo toddoba sharcan mumtic mujalada koowaad saddex boqol konton iyo toddoba qaayado aada muhiim u ah waaye ayib marka in la weyse qaato niyeysto waa sharda laakiin lagu dhawaaqo waa bidca nebiga kama sugno laa xadiid saxiixa kama imaanin walaa xadiid daciifa kama imaanin walaa xadiid mawduucida kama imaanin waayahay jim waxay ka dhigan tahay saddex waay abjad waay jimkii maraa almaau biyi waay in la helo maagaasu atahuuru waay almaau biyihii in la helo ayaa shardi ah maagaasu atahuuru daahir ah biyi daahira in la helo waay limaa kia tusina taqadama soo hormaray filmiyaahi biyaha dhexdooda kusoo hormaray biyaha in lagu daahir qaadanayo almaahu tahuur almudahir ligayrihi soo marnay waxyaabaha lagu weyse qaadanayo waa biyaha waxyaabaha lagu daahir qaadanayo waa biyaha waa soo marnay oo daahirka ah ama almaau bihi annajaasu najasa falaa yasixu lwuduuu weyse qaad ma ansaxaayo bihi bilmaai najasi waay weyse qaadka ee biyaha najaasta ah najaasoobay hee waxa ku darsameen darteedii oo najaasah u najaasoobay falaa yasixu lwuduuu weyso qaad ma ansaxayo bihi bilmaa annajas biyahaasi najaasoobay weyso qaadkuma ansaxayo daal abjad waay waa may ka dhigan tahay daal arbaca waay isaalatu maa shay zuulintiisa ayaa shardi ah isaalatu maa shay zuulintiisa ayaa shardi ah maada waa mudaafun ilayhi ku qabo isaalatu maa dhem zalatu mudaaf maa mudaaf ilayhi waay nakirana way noqotaa mawsuufa ah mawsuulna way may noqotaa waay bimacnaa shay maa nakiratu mawsuufatun bimacnaa shay way noqotaa bimacnaa mawsuulun way noqotaa nakira bimacnaa shay markay noqoto waa sifo wixii ka dambeeya soo ma haddii bimacnaa sila noqotan mawsuufo noqot mawsuulo noqotan wixii ka dambeeyo waa sila isaalatu maa shay zuulintiisii waaye shaygaasoo yamnacu huwa shayga diidaayo wusuula almaai biyaha gaaridoodii ila albasharati gaari lahaayeen wixii diidaayo in lasoo zuuli waay wixii jirkaadii ku dhegan inay biyihii jirkaadii ay gaaraan ka celinayana in markii hore lasoo zuuliyo waay laga baabi'iyo meeshaasi waay laga baabi'iyo waay isaalatu maa shay zuulintiisii waaya shaygaasoo yamnacu huwa maaga shayga diidaayo reebaayo wusuula almaai biyihii gaaritaankoodii ila albasharati basharada ay gaari lahaayeen shaygii reebaya oo u diidaya in la soo zuuliyo marka hore waa shardi si biyaha ay u gaarhaan jirkaaga min shumacin ah shumaca shumaca kan oo loo gogosha maaha firaashka kaas ma- kaas maaha mid sidii faynusti oo kale dab ah oo lagu daarayo u xuraayo iftiin lagu dhig laga dhiganayo ayaa laga wada hadda shumaca meeshaas kaasi waa dhalaalaya isagana sidii cadiin iyo baruur oo kale waaye jirka meeshii qabsado waa ku dhegayaa adigoo markii jirkaadii kaas ku dhegan yahay waysaqaadkaadii ma ansaxayo meeshii laga weysa qaadanay haddii ku dhegan yahay maxaa yeelay asaga biyihii waa difaacaya bi- meesha asaga saaran yahay way hoos waa jirka way ka galashan tahay sooma way galalan yahay way galalan yahay waxaa la rabaa marka inuu gaaro biyihii waa la fujinaya marka waa la iska suurinaya ka shumaci oo kale ee min shumacin ah aw mase cajiinin cajiin ah waay cajiin ah cajiinka isagana qofka waa ku dhegayaa gaar ahaan dumarka u badan ay qasayaan ama dadka oo ku shaqeynaya maqaayidaha iyo meelahaas cajiinka markay qasayaan waxaa la rabaa inuu salaad xilligaas markii la gaaro inay soo weyse qaataan markii weyse qaad oo doonaan inay iska zuuliyaan waxyaabahaas iska fufujiyaan waa si jirkoodii weys biyihii ay u gaaraan usan u celinin iyo wanaxwihimaa wixii la midka ah labadaasi shimay cajiin waaye sida ka dalaa'il adaafiri waxyaabaha cidaha lagu dhajinayo waaye cidiyaha waxyaabaha lagu dhajinayo lagu la saarayo waaye oo jirmadka leh alladii dala'agaasoo yucrafu la garanayo bayna annisaa'i dumarka dhexdooda alyowm hadda inta badan dumarka isticmaalkooda u badan yuu leeyahay mus- musanifka ama culamada saasay leeyihiin waxyaabaha laakiin kalar sida cilaankii oo kale ah dhib ma laha kaasi cilaanka midabkiisii kalarkiisii isaga weysada ma diidayo biyihii meeshii gaari lahaayaan kama celinayo waa khafiif laakiin waxay jirmad leh oo adag waysaqaadkii meeshii lagu- lo- biyihii jirkii gaari lahaayaan ka difaacayo kaasina in laska soo zuuliyey waayo dumarka isticmaalkooda u badan yuu leeyahay ka dalaa'i ladaafiri cidiyaha waxyaabaha lagu dhoobaayo waayo lagu dharoobayo alladii kaasoo dalaagaasoo yucrafu la yaqaano bayna anna- nisaa'i dumarka dhexdoodii lagu yaqaano waaye alyawma bimacnaa zamankan aan ula jeeda maalintan bimucayan aan ulama jeede waa alyawma bimacnaa zamankan xadda la joogo inta badan ay yaqaanaan ayuu leeyahay marka waxaa muhiimada ay tahay waxyaabaha biyihii jirkii gaari lahaayeen re- reebayo difaacayo jirkii inay biyaha gaaraan ka difaacayo in marka hore iska soo zuuliya waayo wixii xanjada iyo wixii lamidka ah qofka jirkiisa ku dhaqaayo ay ku dhegan ama lugtiisa meesha a- acdaa ulwudu kaga dhigay ina iska soo zuuliya waayo haddii kale waysaqaadkaadii hala soo galaya in ku dadaasha la rabaa meeshan cibaada rabta salaada soo an- ansaxadeed waxay ku xihan tahay bisixati lwudu sooma salaada ansaxideed waxay ku xihan tahay bisixati lwudu waysada haddii aan ansaxinin salaada ma ansaxayso ma ansaxayso marka wayse qaadkaad inaad ku dadaasho waayo aada fududays tasaahul inaad ku samayso ma aha wax cibaado ilaahay agtiisa wax fiican inay kaa goyso aada rabto waayo wax fiican inay kuu tarto kuga inti ku anfacdo aada rabto waayo inaad ku dadaasho waayo aan tasaahul aan ku samaynin waayo ha maxay ka dhigan tahay shan waaye abjad huwaz waaye Wa- ha-da alistinjaaru istinja waaye ayaa shardi ah alistijmaar dheh alistijmaaru istijmaar waaye ayaa shardi ah istijmaar waa in lagu istinjoodo bilxajaar bilaxjaar waaye, dhagaxaan aw alistinjaaru ama istinjo waaye istinjana waa in lagu istinjoodo biyihii waaye cinda wujuudi sababihimaa labadaa sababtoodii markii la helo waaye labadaa sababtoodii markii la helo oo haddii sababto maxaa sababa labadaasi albowl ha? albowl iyo iyo alqaa'id ayagaas sabab u ah in la istinjoodo maxaa sabab u ah Ha? istinjooda maxaa keenay boola keenay soo maa iyo qaa'id ayaa keenay markii la helo waayo laakiin haddii qofkii aan boolinba ee inuu soo istinjoodo maya mar labaad maya qaar ka mid ah kuwa shiiciyada la dhahaya mar kasta oo weyse qaadanayaan waa istinjoonayaan waxay ka weysan waxay ka istinjoonayaan dhuusta hadda waa ka istinjoonayaan riixda dhuus ma taqaana Ha, taas wey. weyse qaadkooda shuruudeed waxaa ka mid ah in laga soo istinjoodo neeftaasi riixdaasi waa ka istinjoonayaan shuruudul wudu ay ku dareenba taasi nijaas maaha laga weysan qaadan waa iska uraysa laakiin weyse qaad lagama weyse qaadana nijaas maaha haddii dhuustaas nijaasa la dhaho dharka dhan ee wax badana nijaasooba fadhi lahaa neeftaasi waa wa qof ilaahay ugu ku nasana ugu nimceeyay waay laakiin nijaas maaha marka daruuro waay dhib waa keeni lahayd marka marka laakiin ayadoo marka aan imaanin bood iyo saxaro wayse qaad ma jir istinji ma jirto waay maxaa kale ways istinjona ma jiraan waaya ayagaa waajibinaya wa waajibka waay iyaga waay licadam limaakii ayaa daliil oo taqadama soo hormaray waaye xilliga iyaga labadaas markay imaadaan in laga istinjoonayo waa soo hormarnay ama biyo lagu istinjoonay ama dhagaxaan waa soo hormarnay waa waana soo hormaray walmuwaalaat almuwaalaat waay wa maxay ka dhigan tahay lix waay sita ka dhigan tahay huwaz waay haadi bacdaheedi waawi waay abjada huwaz waay almuwaalaatu xiriir ayaa shardi ah in weysada la xiriiriyo waa shardi daliilkeedana waa imaan doona labadan dambe za waxaa waaye ama zay atartiibu waay zay may ka dhigan tahay toddoba waaye xuruuf alabjadna halkay kaga jirtaa waa zadi zayd oo dambeysa wasayaati waa imaan doona alkalaamu ku hadal calayhimaa labadan dushooda laga hadlo waa imaan doonaa bacda qaliilin in yar kadib waa imaan doonaa buu dhahay xa ma maxay ka dhigan tahay tir ahaan sideed waaye tir abjad halkay kaga jirtaa xudayi waaye xa aslu jamiici acdaai xibnihii dhammaan dhaqadoodii waaye alwaajibi asluhaa dhaqadoodii waajib ahayday xibnihii dhammaan in la dhaqo oo in la dhaqaba waajib ahayday waaye intaasi waa shuruud alwuduu waa in la xafido waaye sideedkaasi waaye waa in la xafido sideedkaasi dusha laga qabto almasalatu raabicatu masalada afaraad furuuduhu furuud lwuduui waaye waysaqaadkii furuudkiisii waaye ay acdaauhu xibnihiis waaye ay acdaauhu xibnihiisii waaye furuuduhu waxaa laga wadaa acdaadii oo xibnihiisa laga wadaa furuud waxaa laga wadaa xibnihiisa alfuruud waa jamcu fardin waaye haddee furuud furuud waa masder waaye masderna lama jamciyeynayo lamana taniyeynayo laisku ogaayo cinda nuucaati see la yeelaa ay dheheen almasderu laa yujmacu walaa yuanath amase walaa yuhanna haye tiro badanaanta darteeda waay saa waay biictibaari tacadudihaa furuush ayaa tacadudaysa saasaa la fiiriyey almasdaru laa yujmacu walaa yuhanna sahwa laakin biictibaari tacadudihaa waay furuush way tacadudaa tacadudkaasi darteed ayaa loo jamciyey wahiya furuusha waysada waysaqaadka furuudiisii sittatun lix waaye waa lix waay wahiya furuud lwuduui sittatun waay waa lix kow qaslulwajhi wejigii dhaqataankiisii waaye bikaamilihi kaamil lwajhi wejigii oo dhan waaye wejigii bikaamilihi mula jeedaa duuluhu iyo wacarduhu labadaba laga wadaa dhirkiisii iyo balaciisii waay duuluhu waxaa waaye min manaabiti shacri ra'si ila daqan waay min manaabiti shacri ra'si madax tintiisii meesha ka soo baxayso oo ku eg tahay ee laga soo bilaaba dhirkiisa ila daqani labada lafgeri hoostoodii waay labada lafger hoostoodii waay laftan ka imaanayso kor dhigta hoosteeda soo marayso soo dhuuban iyo tan kale dhinac ka imaanayso meesha ugu imaanayaan hoostoodii waay daqana la yihahdaa meesha daqan waa bayna lixyatayn waay labada lafgeri hoostoodii waay labada lafger hoostoodii dhirarkiisii waa intaasi waa in la dhaqo waay marka balaaisina min aludni ila aludni waay dhigtaan ila dhigtaan waxay udhaxeeyaan intaasi waa wejigii wejigaasi intaasi ah ku kooban haddii aan la dhaqin waysaqaadkii ma ansaxaayo meel yar haddaa ka tagtid meeshaasi meeshaas la gaarsiinaya ciriiri ugu noqotay dharka meesha ku daboolan lama rabo wisqaada la rabo meesha bikaamilihi liqowlihi udalila ilaahay hadalkiisa tacaala sareeye idaa qumtum markii aad u istaagaysaan oo ila salaati xaggeeda faqsiluu wujuuhakum waa soo noqo wa minhu min alwajhi ayuu ka mid ahaaday almadmadatu luqluqashadii waay luqluqashada waxay ka mid tahay wel min alwajhi waay wajiga ay ka mid tahay iyo walistinshaaq wa minhu min al wajhi ayuu ka mid ahaaday almadmadatu luqluqashadii iyo walistinshaaqu sandaarsashadii waay labadaas waxay ka mid yihiin wejiga ay ka mid yihiin oo waxaa soo gala waxaa soo galayaan faqsiluu wujuuhakum maxaa yeelay liana alfama afka iyo walanfa sanka min alwajhi ay ka mid yihiin labadaba afka iyo sanka waxay kamid yihiin wejiga waay khilaafa ku jira laakiin sidaas sax ah labo ghasllyadayni labadii gacmood dhaqadoodii waaye labadii gacmood dhaqadoodii waaye ila almirfaqayni maca almirfaqayni lala qabo labada hunsuul liqowlihi abu daliila tacala saleeyah waid yakum min almaraafiqi ilaada bimacnaa maca soo mar saddex masu raasi madaxii masaxitaankiisii waay kullihi kulli rasi waay madaxa kulligiisi in la masaxo kulligiisi in la masaxo waay isagana waa waajib qaar kuma filna khilaaf waa ku taagan yahay laakiin sida raajaxsana saas ah mar walba waxaa culimadan ku culimadan wax badan inta badan waxay ku dadaalayaan waxii raajaxsan khilaafaad uma banbaxaan laakiin khilaaf waa ku jira waanu in badana soo marnay maca aludunayni labada dhegood lala qabo waay labada dheg maca aludunayni waay labada dhegood lala qabo ee labada dhegood waxay kamid yihiin madaxa waay madaxa kamid yihiin waxaa u daliila qowlilah hadalkiisi tacaala sare wamsaxu masaxa biru'uusikum waay dhegha dhegahan waxay soo galayaan biru'uusikum waay madaxay ku taalaan meel kale kuma yaalaan madaxay madaxa ayay ku taalaan iwa qowlihi nabiga hadalkiisa u darina sal alla alay slam aludunaani labada dhegood min ara'si ay ka mid yihiin aludunaani udu waay ud hadhin hareebin daalka udu dhe udunaani waludunu biluduni waay udn hadhin huwa udunun ayay dhaheen soo maa aludunaani labada dhegood ee min ara'si ay ka mid yihiin madaxa ka mid yihiin xadiidkum waa saxiix culimo badan qaar ka mid way waxba ku sheegayan lakin haddii kastoo saxiixa waa saxiix meesha ugu yar waa cala aqali axwaalihi darajat lxusni waa haddana xadiidun saxiix xasan falaa yujiziu ma gudaayo masxu bacdi ra'si madax qaar kamida masaxidiisii ma gudaayo duuna bacdihi bacdi ra'si qaar kamid ah sokodiisi waa qaar ay waa masaxa qaarna ma masaxa waa ka tagaya kuma filnaa madaxa dhammaantiisii ee waa la masaxayaa nabigeen calayhi isalaatu wasalaam sidaas uu ahaa madaxa dhammaantiisii waa masaxa kulligiisii waa masaxi jiray wuxuu ka bilaabaya mama qadami ra'sihi ilaa qafah haddina kusoo celinaya soo ma sidaas oo masaxi jiray rag iyo dumarkana waa ku mid waa isku mid waay ragga iyo dumarka rag iyo dumarkana waa isku mid waay ay lamaantoodi waa masaxayaan waaya ilaa ma imaamadii waxyaabahaasi markay saaran yihiin waxaa nooga imaan doonta masul khufeyn insha allah booskiisa waaya dhammaantiisii ayaa saasi loo masaxaya qeyb ka mid a maya kulligiisii ee la masaxa kulligiisi ama tin ha ku taalo ama tin la-aan ha ahaadee dhammaantiisi waxaa la masaxayaa hal mar asiga sunanta waa noo imaan doontaa asiga noo imaan doon sunan ulwuduu yaa nooga imaan doontaa hal la masaxayo soo raajaxsan arbaca waxaa waaye aslurijlayni waay labadii lugood mas dhaqadoodii waaye ila alkacbayni maca alkacbayni lala qabo way liqowlihi wadaliila tacaala sareeye waarjulakum dhaqa lugihiini ila alkacbayni maca alkacbayni ayadoo lala qabo saddex ee shan dheh atartiibu tartiibin waaye in la kala tartiibiyo waay tartiib maxaa yeelay liana allaha alla tacaala sareeye dakara waa sheegay hu tartiibka iyuu sheegay ama hu weyseqaadka iyuu sheegay murataban haaluu yahay mid la tartiibiyey aayadda sida tartiibkan hadda usoo sheegnay waxaa lagu horumarinayaa wejiga waxaa ku xiga gacmaha waxaa ku xiga madaxa waxaa ku xiga lugaha wa adalulu arbaca afartaas ay ahaayeen taas ilaahay sidaas u tartiibiyey aayadda tartiibkeeda laga qaadana leeyahy waa wajhu dilaalati lahu min alaayaati idkhaalu lmansuuxi bayna almaqsuulaat ayay dhahayn sheekh ibnu cuthaymin raxmatullahi wuxuu leeyahay wawaju dilaalati min alaayati idkhaalu lmansuuxi bayna almaqsuulaat wawajhu dilaalati wejka loo dariishanayo tartiibta min alaayati ayadda xaggeeda looga dariishanayo waxaa waaye idkhaalu lmamsuuxi kii la masaxaayay gelintiisii waaye oo la geliyey bayna almaqsuulaati kuwii la dhaqaayay dhexdoodii waay wejiga see la yeelaa waa la dhaqaa gacmahana waa la dhaqayaa lugahana waa la dhaqaya gacmihii madahii iyo lugihii la dhaq gacmihii iyo lugihii la dhaqaayay maxaa loo dhexaysay aayadda ah masaxitaankii waay masaxitaankii waay waxa kale ma faa'ideynayso tartiibta meesha la qaatay buu leeyahay haddii kale wax la dhaqaya dhanaa la isku xijin lahaa kadib masuuxna gadaala laga sheegi lahaa waxaa wixii la dhaqaaya dhexdooda loo geliyay waxaa laga fahmayaa tartiib wwajhu dilaalati min alaayati idkhaalu lmansuuxi bayna almaqsuulaati ibn cuthaymiin raxmatullah idan atartiib ayaa shan ah liana allaha alle tacaala sareeye dakara waa sheegay huu wuduugii ayuu sheegay murataban haalu yahay mid la kala ratibay oo la tartiibiyey waay watawada'a rasuulu llaahi rasuulka allena waa wey- waa weyse qaatay sal alla alay wasalama murataban haalu yahay mid kala tartiibinaya waay calaa xasabi maa kii qadarkiisii u tartiibinaya dakara allahu ilaahay sheegay subxaanahu nasixinaya alwajha ayaa sheegay allah marka hore falyadayni ayuu sheegay fara'sa ayuu sheegay farijlayni ayuu sheegay kamaa sidii warada ama nebigu waa tartiibiyee alwajha ayuu dhaqay falyadayni ayuu ayaa ayuu dhaqay fara's ayuu masaxay farijlayn ayuu dhiqay dhaqay nabigii saasna dhihi kara kamaa sidii warada soo arooray dalika arrinkaasi fii sifati wuduu'ihi nebigu weyseqaadkiisa dhexdeed kusoo aroortay sal alla alay wasalama fi xadiidi cabdillahi bni zayd bni cabdirabbi iyo wagayrihi cabdillahi bni zayd xadiidkiisi iyo wagayrihi kuwaas idan tartiibta idan waa واج... واجب واجب وفرض من فروض الوضوء وفرض من فروض الوضوء كمان لح الموالاة حريرين وايه إن لحريري وايه الموالاة حريرين وايه حريرين تمحيتها مركز الصورة دي واكس وذلك مصور بأن يكون غسل العضو يعقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير ولا وضع الموالاة حرير وآية شرطي أو آية فرضة bian yakuuna waa inuu ahaado waybe gaslu lcudwi xibin dhaqadiisu caqiba aladii ki ciribtiisii la dhaqo qablahu ase ka horeeyey mubaasharatan haal uu yahay mid la xiriiro kii hore kan dambe biduuni ta'khiirin dibdhigid la-aan waa dibdhi- dibdhigid la-aanteed kan hore ma dhaqday isla markii haddana waxaa ku xijinaysaa kii kale asagoo kii hore aan qalalin ayaa kan dambena ku gaarsinaysaa waa kaasaa la yidhahdaa tusaale ahaan wejiga ayaa dhaq dhaqtay waxaa la rabaa wejiga isagoo qooyin aan qalalin aada dhaqto gacanta midigta gacanta midigta ayadoo qoolan qooyan aan qalalin aada dhaqto tan bidixda bidixda markii aada dhaqto ayadoo aan qalalin aad ku gaarhsiiso madaxii madaxii markii aad masaxdo isagoo qooyan aan ku- aan qalalin aad ku gaarhsiiso lugta midigta ayadoo qooyan ku gaarhsiiso tan kale tartiibta saasa la yihahdaa ayadoo jawigana degan yahay mutawasit yahay kuleel aan dir zaaid aysan jirin ama dabeel zaaid aysan jirin oo jawiga muctadil u yahay ayaa la fiirinaya tartiibta saasa la wada marka waayo tartiibtaasi waa waajib waa fard waay culamada waa soo khilaafsan yihiin waana saddex qoola ku jirto saddex qool ayaa ku jirto sida sheikhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi uu sheegaayo fi majmuuc alfataawa wuxuu leeyahay almuwaalaatu fi lwuduu'i fiiha halaathatu aqwaal waa qoridda waa iska yaraynayna ma badinayna laakiin insha allah wixii laakiin muhiim ah marmar waa ku waa ku dhex tuuranayna laakiin kuma dheeranayna almuwaalaatu fi lwuduu'i fiiha halaathatu qalin buu dhahay almuwaalaatu xiriirista xiriirinta fi lwuduu'i wayse dhex- waysagaadka dhexdiisa la xiriirinayo fiiha halaathatu aqwaal waxaa ku sugan muwaalaadkaasi saddex qowl alwujuubu mutlaqa alwujuubu mutlaqa waajib waay labo cadamu lwujuubi mutlaqa cadamu lwujuubi mutlaqa waajib la-aan inuusan waajib aan ahayn waay mutlaqan ah waajib ah marka la maxaa wahe sunno waay maana alwujuubu ilaa idaa tarakahaa licudrin alwujuubu ilaa idaa tarakahaa licudrin alwujuubu waa waajib ilaa idaa tarakahaa haddii qofka ka tago mooyaane licudrin liajli cudrin oo cudur daar dartiis waay وهو الأشبه للصواب وهو الأشبه وهذا وه... والثالث هو الأشبه بالصواب والله مثل سد هذا يا سد الصواب كأول أبو له مجموع الفتاوى مجلد كلوائيو آه كوئيو لباتن بوسطن الشن مجلد ك لبئيو آه لباتن إيو كو أما كوئيو لباتن مجلد ك كوئيو لباتن سد آه بغلي صدن إيو شن يا رب تهدي هذا ففاهم وأقصى خلاصة يعني لكن ففاهم تلمس وكفر سنكتها waayahay almuwaalaatu bian yakuuna waa inuu ahaado waaye gaslu lcudwi xibinkii dhaqitaankiisii caqiba aladii kii ciribtiisi inuu ahaado waaye oo qablahu asaga ka horeeyey mubaasharatan ayadoo la xidhiiro biduuni taakhiirin taakhiir la-aan dibdhigeed la-aan waaye faqad kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wala alihi wasalam yatawada-u mid weyse qaadanayo mutawaaliyan haaluu yahay mid xidhiirinayo walixadiidi khaalid ibni macdan ayeen waa u daliil ana nabiya nebigu sal alla alay wasalama ra'aa wuxuu arkay rajulan nin ninkaasoo yusallii dukanaayo wa fii dahri qadamihi lugtiis dhabarkeeda dhabarkaas dhexdiisina lumcatun waay boos uu yahay ana nabiya nabiga sal ly slam ra'aa wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo yusallii huwa ninka dukanaayo salaad wa fii dahri qadamihi walhaal fii dahri qadamihi lugtiisii dhabarkeeda dhexdiisiina lumcatun ku sugan tahay waay lumco lumcatun waa ku sugan tahay isagaa fasiri doona lumca waa boosa laga wadaa oo bii aan gaarin lumcadaasoo qadru dirhami hal shilan oo fido ah booskeedi u dhigmo waay dirham waxaa la wadaa dahmiya mid fido waay fido waay shilan waay marka dirhamkana waa shilin qadru dirhami hal shilin oo fido ah qadarkeedi la eg yahay lumcadaasoo lam yusiba nasiibinay hal lumcada almaau biy biyo aysan gaarin waay biyo aysan gaarin fa amara nebigu wuxuu amray rajulkii an yuciida asalaa an yuciida alwuduu'a wayseqaadka inuu soo celiyo soo celiya bu dhahay wayseqaad ma jeedaa soo celiya soo celiya waay xadiidku waa saxiix falow lam takun ilmuwaalaatu shardan laamarahu biqasdi maa faatahu walam yaamurhu biicaadati alwuduu'i kullihi buu dhahay falow lam takun ilmuwaalaatu muwaalaadda haddii aysan ahaan lahayn shardan shardo haddii ayada muwaalaada shardi aan ahaan lahayn la amara waa amri lahaa nebigu hu rajulkaasi biqasli maa kii dhaqadiisii oo faatahu asaga ka tagay oo dhaafay inuu dhaqo ayuu amri lahaa walam yaamur ma amreen nebiga hu ninkaasi bicaadati lwuduu'i waysaqaadka soo celintiisii kullihi kulli lwuduu'i waay inuu soo celiyo musun fareen waay idi meeshii maxaa ka soo baxay inay tahay tartiibta ama muwaalaadka waajib uu yahay wlumcatu waxaa laga wadaa almawdicu boos waay aladii booskaasoo lam yusibhu lmaau biis aysan gaarin waay fi lwuduu'i waysaqaadka dhexdiisa bi aysan ku gaarin aw alqosli ama qabooska waay almasalatu alkhaamisa sunanuhu way fudustahay ku darayna insha allah subxana wa tacaala